ciidamada booliska gobolka mudug iyo xalay ka guuleysaday qoobashada baawur noohe oo ay saaranayeen qamro dhoon afar boqol sideetan iyo toddoba dhala oo iyo wedareen dad dhalinyare oo la sheegay iniyoo goobta ku basadeen ciidamada amnigana waybaya sheegana iniyoo la dareeran waana wada doonaan howlgalada amniga laga sugow wayna goobroog ku hayay goobta taliya ku-xigeenka qeybta booliska gobolka mudug gaashaanla dhehe cabdi siciid xuseen jaamac iyo saraakiil kale taliya ku-xigeenka qeybta booliska gobolka mudug gaashaanla dhexe cabdi siciid xuseen jaamac ya sheegay in iyo karaatroogan dadkii ka ganacsaday khamrada iyo wal kasta oo maandooriye bismillaahi raxmaan raxiim afarta bisha julaay maalimo khamiis waxaanu taagana taliska qaybta booliiska gobolka mudug ee puntland sida halkan ka muuqata aad u jeedaan camaliyad ama shaqa ay qabteen ciidanka booliiska gobolka mudug laamihiisa kala duwan waxay ku guulaysteen in ay soo qabtaan qamro gaaraysa afar boqol siddeetan iyo toddoba dhalo iyo gaarigii waday oo nooca soomaali u taqaana nooha taasoo ciidanku ay ku guulaysteen himilnimadii xalay ahayd inay shaqadaasi soo dhammaystiraan oo ay gacanta ku dhigaan si buuxda walow halkaasi ay ka baxsadeen eedaysanayaashii watay oo ahaa laba nin laguna raadjoodo lana aqoonsaday waxaynu dardar gelin doonaa dagaalka lagula jiro argagixisada iyo mukhaadiraadka oo ah waxaa waddanka naafeeyey da'yarta awooddeedii dib u dhigay waxaan inta isticmaalaysay ee qofee loogu talagalay in la eg ayaa triibkii waxaana kula yimaadaanba sida war aynu ku hayno barta waana dimdaabyo da'yarteena ka jaran oo nagu maqan daanadada nagu maqan tahay waxaan aad ugu mahad ceelinayaa ciidanka booliiska iyo laamaha amniga oo kala duwan shaqadatan iska kaashaday oo si buuxda oo dhibyari ah shaqadaasi ku qabtay ee saacado kooban si gaara waxaan ugu mahad celinayaa saldhigga booliiska degmada bursaalax oo arintan dabcan u ahaa halbowle oo ahaa aad iyo aad baan guud ahaan ciidanka boliiska ugu mahad celinayaa waxaan rajaynayaa in la dagaalanka mukhaadiraadka iyo argixisuduba ilahay idinku u socon doono mana joogsan doono marnaba waajibka ummadda aynu u hayno mar walba sidii lagu talagalay ilahay idinkiis baanu u dadargelin doonaa